dhalinyaradii ku howlaneed ololaha nadaafada degmada kismaayo ah ayaa kulan mahadcelin iyo dhiirigelin ah loogu sameeyey duleedka degmada kismaayo waxay si gaar ah u beereen dhir si bilicda magaalada kor loogu qaado ciise aadan farataag oo ka mid ah guddiga ololaha nadaafadda ayaa la hadlay warbaahinta isagoo faahfaahiyey shaqadii ay soo qabteen inta ay ku jireen ololaha bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan joognaa magaalada bannaankeeda dhalinyartii degmada kismaayo waxay muddo toddobaad ah iyo wax ka badan wadeen ololaha nadaafadda ee loogu diyaargaroobaya maalmaha xurriyadda ee xuso xaaqo ololaha sayt waxaa ka qayb gashay dhalinyar degmada kismaayo ka tirsan ee aad u tiro badan oo uu hogaaminayay gudoomiyaha dhalinyarada ee degmada kismaayo ee abaadir xaqiiqdii ololahaas wuxuu ku bilaabay si qurux badan gabagabadiisina wuxuu noogu soo dhammaaday si qurux badan ololahaas waxaan ku bilownay nadaafad aan ka sameynaynay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha bannaankeeda oo xaqiiqdii caligaroob badan uu rogay ama geedka loo yaqaano garanwaaga ugu dambeynna wasaaradda waxaan ku guulaysanay in bannaankeedii caligaroobkii iyo wixii yaallay aan ka qaadno waxaa inoo xigay oo aan qabanay inaan wado ka mid ah wadooyinka magaalada kismaayo aan nadaafad ka sameyno oo xaqiiqdii roobka uu kusoo gediyey carro badan tiina waxay inoogu dhammaatay guul sidoo kalena isla wadadaas waxaan ka samaynay rinjiyeyn kuraas aad u qurux badneed oo dhex taalay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyaguna waxaan ku samaynay rinjiyeyn oo ahayd xaqiiqdii wasaaradda ka dhalinyar ahaan ah hoos tagno ahna wasaaradda ay tiimkeenan inta badan shaqadoodu taal ugu dambeyn gudoomiyaha golaha dhalinyarada degmada kismaayo abaadir cabdiraxmaan beeshi ayaa ugu mahadceliyey dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay ololaha nadaafadda naga u imaanay in aan isku aragno gudiyadii ama dhammaan dhalinyaradii ka shaqaynaysay ololihii nadaafadda ee maalmihii lasoo dhaafay xorriyadda soomaaliya loogu talagalay ee loogu magacdaray xus oo xaaqo dhalinyarada intaa way ka badnaayeen laakiin inta aan gaarnay intaan ahayd kulanka macmihiisa iyo waxa diiradda lagu saarayana wuxuu ahaa mahadcelin dhalinyaradii shaqada qurxooneed qabatay waqtigii badan taagnaa in aan dhahno waa mahadsantihiin aan halkaana ku wada ballanno in aan u mahadceliyo dhammaan cid walba oo meeshaan ka shaqadan aan qabanaynay ku lug lahayd ama wax ka qayb qaadatay